waxaa maanta si rasmi ah ugu fadhiistay imtixaanaadka hay-adda shaqaalaha dowladda afar boqol iyo labiyo konton arday oo u tartamayay shan iyo afartan boos oo ka bannaan wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan waxaana kasoo qeybi galay xafladii lagu shaacinayey madax ka tirsan hay-adda shaqaalaha dowladda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan saraakiil ka socotay guddiga maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyo madax kale oo iyaguna ka socday wasaaradda arrimaha gudaha oo ah wasaaradda qaadanaysa shaqaalaha ka kooban shan iyo afartanka qof ee ka bannaan wasaaraddaasi waxaana markii uu soo ilaaday qaybintii imtixaanaadka xafiiskiisa kula hadlay qaad ka tirsan warbaahinta somalilan agaasimaha hay-adda shaqaalaha dowladda mudane nuux sheekh muuse ducaale oo ka hadlay tirada maanta imtixaanaadka u fadhiisanaysa isagoo dhinaca kalena guul iyo horumar u rajeeyay ardayda maanta imtixaanaadka u fadhiistay waxaa kale oo uu sheegay in maalinta salaasada iso toddobaadkan ay u fadhiisan doonaan ardaydii qaybtii sekondariyada oo iyaguna u tartamaya sideed boos oo ka hadhsan shan iyo afartanka boos kuwa maanta imtixaanaadka u fadhiistay oo ahaa ardayda jaamacadda ay iyaguna u tartami doonaan toddoba iyo soddon boos haddaba halkan waxaan idinku soo tabin doonaa hadalkii uu madasha ka jeediyey gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda mudane nuux sheekh muuse ducaale bismillahi raxmaan raxiim maanta oo bishu ay sagaal tahay maalin axada bisha maarij sagaalkeeda waxaanu ilaahay mahaddiiya inay noo soo gebagowday liiskii shaqaalaha ahaa ee soo dalbaday shaqooyinka wasaaradda arrimaha gudaha ay u baahnayd oo ahaa shan iyo afartan boos amba bosisan amba shaqaalo ah shan iyo afartan shaqaalaah ay u baahnayd wasaaraddu oo inay ka soo dhex baxaan lagu tala galay shan kun iyo toddoba boqol oo ruux oo rag iyo dumarba ah arrinku wuxuu soo jiitooba short liiskii waxaa aakhirkii nugu soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan waanu sii iskriin garaynay maanta imtixaanka waxaa u fadhiisanaya afar boqol iyo labiyo konton oo ah shan iyo afartankii bosishan oo laba aanu qaybinay maaha laba isleeg sideed bosishan oo qolada sekondariga ayaanu gooni uga saarnay kuwa iskuullada sare soo dhammaystay kuwa maanta gelaya waa jaamiciyiintii boqoliyo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii waxaa jaamiciyiinta maanta u fadhiya nambarkoodu uu yahay waa afar boqol iyo labiyo konton hablo iyo inamaba isugu jira oo u tartamaya shan iyo afartankii bosishan marka sideed laga gooyo waxaa soo hadhaya allahuma salli axmed mise soddon baa soo hadhaya shan iyo afartan iyo sideed toddobiyo soddon bosishan ayay u tartamayaan afartaa boqol iyo labaiyo kontonkaa ruux allahayna gargaara baanu leenahay oo dee wax dhaamo ma garanaysaa runtii ilaahay hayna siiyo sida nimanka ay dee shaqooyinku jiraan berri maa heesaa dambe haddii ilaahay nafta inoo daayo colkii sekondariga ah waa maalinta salaasada waayo hawshaa badan sidaanu filaynay way noqon weyday intaa waxaan doonayaa inaan inaan u sheego colkii sekondariga ka baxay ee sideedda busishan u tartamayey ina hawshoodii berri la geli lahaa ay dib u dhacday oo saxiiddii imtixaankan iyo soo dhejintiisii ilaa caawa laga shaqaynayo oo aan la karayn ina haddana imtixaankii qoladii kalena ku xigtay lagaga qaado ayna karayn shaqaaluhu ayaanu maalin u dhexaysiinay oo interfaal aanu inaanu siino ma garanaysaa oo maalin fasaxa si ay ugu diyaargaroobaan imtixaanka dambe salaasada ayaa iyagana uu noqonaya haddii ilaahay nafta inoo daayo hadalka waxba sii badin maayo way shaqaana sugaysa waxaan rabuun barnaamijka waxaanu qaban doonaa markaanu imtixaanka iyo natiijadu ay soo baxdo ayaa baras la wada qabanayaa ragga halkan wada jooga oo baarlamankii iyo guddigii maamul wanaagga iyo hay-addii shaqaalaha iyo niman dhallinyara oo madax bannaan oo iska soo saareen dhallinyarta imtixaanka gelaysa oo iyagu sacrifice u sameeyey inay goobjoog ahaadaan iyo transparensiga sida wax loo qaadayo intiiba nagala shaqaynayay annagoo isu dhan ayaanu rajaynaynaa marka nataa'ijku soo baxaan imtixaankaasi labada imtixaan ee la qaadaya inaanu breska qabanno oonu wixii ka soo baxay amsaan u caddayno iminka waa warkumaan kusii daraynaa intan aadna oo mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu magacaygu waa maxamed cismaan dube waxaana agaasimaha waaxda maamulka ee wasaaradda arrimaha gudaha saaka waxaanu halkan ku qaadaynaa imtixaankii loo tartamayey boosaskii ka banaana wasaaradda arrimaha gudaha saad arkaysaan si cadaalad oo feera oo equal opportunity ama fursad loo siman yahay ayuu dhacayaa iminka waxaa galay qaybtii businesska ardayda oo ahayd weliba kooxda ugu badan ahayd oo shan boqol iyo dheeraada bardowna waxaa geli doona fakaladii kale waad arkaysaan wasaaradda arrimaha guduhu way soo bandhigtay shaqaalihii ay u haysay wasaaradaha kalena runtii way ku xigi doonaan sanadkan inta ugu jirta dowladduna kun iyo afar boqol oo qof tiro gaadhis ayaa la shaqaalayn doonaa sanadkan marka dhammaan la eego wasaaradaho dhan miisaaniyadda ugu jirta ardaydana waxaan u rajeynayaa guul inay nidaamka ilaaliyaan somalilandna waxaad arkaysaa inay ku dhacday wadadii horumarka iyo in fursadaha soo banaanaada si cadaalada loogu tartamo aad iyo aad baad u mahadsantihiin